inaad masalan baa wejiga dul saarta nijaasadaas marka aad tukanayso waa kaa xaaraam waad hoobanaysaa intaasaad u guujisiinaysaa bis waad ka soo celinaysaa marka waxaa la yidhahdaa iyo masalan baa iyo qaawanaanta qaawanaantaa fudud labadoo marka intaad halkii marood wadatid la baxdid oo dhulka dhigatid nijaasadii dul dhigatid ku dul tuka markaas saacad kaamila tuko haddaadan marka mara aad dhigatana haynin waa taas marka midda lagu leeyahay sidaad sameen marka laakiin intaad maro wadato ma ahan inaad maradii ku asturnaanayso oo aad masalaba nijaasadii ku dul tukanayso haddii dadku ula xihan yahay mar kale oo qaawanaanta aysan banaanayn dad baa meesha kugula xihan wujub baa iyagii waxaa ku noqonaysa inay indhaha laabtaan inta aad tukanayso oy kaasii jeestaan yaa wujuubku noqonaysa saas wey markaa maxuu yidhi dheh hadda adoo suuq iska maraayaaba laga tegay hadda nin halkaa ku jiraa suuq tukan lamaba ogaba wayaxrumu wadcu ljabati caleyha baa ka xaraama dheh walow cajaza haddau marka caajizay can tadhiiri sawbihi jirkii markii dahaaradiisa aad ka caajisay waa laguu soo sheegay cajaza marka haddau caajizo can tadhiiri sawbihi maradiisa dahaaraynteedii ayau ka caajisay sallaa waa tukadaa cumyaanan xaalou yahay masalan bakii qaawan bilaa icaadatib bau tukan dheh sallaa wau tukanoo cumyaanan masalan baa mid qaawan bilaa icaadatib soo celin la-aanteed adigoo oo qaawan baad iska tukanaysaa soona celinmays masalan ba sadrigu bedel buuba leeyaho waxaa la yidhahdaa isagu uu iska fudud yahay nijaasada lamid ma aha marka istacaarudaan sidaa weeye sidaa daraaddeed baa waxaa la mid ah hadday istacaarudaan sujuuddii iyo sadrigii maradii markaad tidhi rukuuc mara iska baaliyahaad qabtay ama sujuud aad tidhi bay dhac tiri waa inaad qabato meeshii dilaacday saasaad u qabatay marka markaad sujuudaysa hadda xibnihii o dhan inaad ka sujuuddo yaa waajib kugu ahaa sow ma aha meeshii aan hayay ee dilaacday ee aan masalan basaha gacanta ugu hayay haddaan sii daayo cawradii baa muuqan haddaan hayana gacantii sujuuddeedii baa maqan waa laba waajib oo istacaarudtayo takhayara baa la yidhaahdaa waad u door qaadan sujuudda mucdamkeedu waa wejiga wejigu waa isagoo bedel ma leh laakiin gacmaha iyo lugaha waa tabac marka inaad hayso oo maradii oo cawradii aad celiso iyo in aad gacantii dhigatood cawradii sii dayso labadaba khiyaar baad u leeday midkaad rabtaad samayn waxaa la yidhahdaa tacaarudulwaajibaan laba waajib baa isku kaa tacaarudtay labadooda markay kala fudud yihiin sidaan oo kalea la samayn aan hadda marayno oo waa maxay waa sadru cawradii iyo nijaasadii nijaasada aqlaba sadrigaa fudud laakiin labadoodu markay isku mid yihiin takhayur baad takhayir baad leedahay sidaas hadda aan sheegay oo kale walow xajaza haddaw caajiso can tadhiiri sawbihi sallaa wau tukan curyaana bau tukan asagoo qaawan bilaa icaadatin soo celin la-aanteed ayuu tukanayaa de walow lam yajid oo la odhan mahayo waa cudur naadira hadda qofkii mawdaca nijaasada ku tukaday ee lagu xidhay waa soo celin baa layihi laakiin kii maro waayey soo celin mahayo marka marawaatay maraweytadu cudur cudur naadira maaha way badan tahay inaad maraad ku tukato weydo adduunkaan hadeer barwaaqada aha masalan baa daha ka hadline adduunyadii hore mara ma jirin marka mara la-aantu waa cudur caam ah ee cudur naadira maaha laakiin nijaaso mawdic masalanba ma ahna mawdic kale inaad weydo waa cudur naadira saa daraaddeed wax naadirkaa xugun ma lahane soo celi baa lagu yidhi salaadiisii tanta salaadeeda soo celi maysa kataa hadda wain khafiya dheh walow lam yajid miyaa walow lam yajid haddausan helaynin ilaa xariiran mara xariira mooye sallaa wuu tukadaayo fiihi xariirka fiihiisaba ku tukan xariirtu ragga waa ka xaaraam mara aan xariir ahayn heli maysid ood ku tukato wujuub bay kugu noqonaysa inaad ku tukato waxaa la mid a sadrul cawrada haddaadan u helin maro kale ayana waad qaadanaysaa oo xariirtaasaad qaadan sadrul cawrada u qaadanaysaa walow lam yajid haddaanu helaynin ilaa xariiran mooye sallaa waa tukadaayoo fiihi xariirka fiigiisaba ku tukan ee way khafiyati nijaasatu marka nijaasadiibaa fii sawbin ku qarsoontay wajaba waxaa waajibaya gaslu kullihi marada dhammaanteed mayrigeedaa wujuubin walaa yajtahidu kumana ijtihaado macawistaan meel baa nijaasa kaa gaad meeshii ma haysid meeshii nijaasada ma haysid inaad wada dhaqdaan wujuuba odhan maysid tatabuc baan samaynoo ijtihaad baan samaynoo dacagsi aan u maleeyo ama dhinaci aan u maleeyaan dhaqahayaa maya waa hal shay waxaana la yidhaahdaa ijtihaadka maxaa u shardi ah cadad waa in tiro la helo markaad waxaa ku ijtihaadayso wuxuu haddaanay tiro lahayn ay hal shay yihiin kuma ijtihaadi kartid lidaalika waxaa la mid a shaarkaagaan labadiisa gacmood mid baa wax gaadheen oo aada ogeyd waana saa kaa darmadeen kuma ijtihaadi kartid oo ma odhan kartid labada gacmood waa mutacadid oo inta ku ijtihaado tii aan u maleeyay yaan masalaba maydhahaya maya waa hal shay laakiin haddaad fasliso gacmihii baad jartay ama shaarkii baad laba u kala goysay oo gacanna halkaasaad dhigtay gacanna halkaas hadda waa laba shay waa ku ijtihaadi kartaa kaas ilaa waa laba shay markaas way maxuu yidhi wain khafiyat nijaasatu marka fii sawbin hadday ku qarsoonto maradii baa nijaasadii gaartay meeshiina ma haysid wajaba gaslu kullihi baa dhamiyaa waajibhaya wajaba waxaa waajibhaya gasluhu dhe maradaa way maaligiisaa waajibhaya kulluhu la maydho dhammaantii la wada maydho yaa wujuubaysa walaa yajtahidu kumana ijtihaado odhan maysid dacad iyo dhinac iyo madsan yaa kaga ijtihaad waa hal shay ee fa in akhbarahu marka hadduu u warramo iqatun baa wuxuu u warramay bimawdicihaa ictamadahu waa cuskadaa qof mawsuuqa oo ogaa nijaasada ama si kale un hadda ku ogaaday yaa waxau ku leeya war waata nijaasadii halkay ku taallaa nijaasadii marka waad cuska kartaayo dhinaca waad iska maydhi walaw fa in akhbarahu dhe iqatun haddau u warrama dheh bimawdicihaa nijaasada mawdicadii ictamadahu waa cuskada ee weyn ishtabaha hadday dhehmaan daahirun ba haddau dhehma dheh ishtabaha daahirun ba bimutanajisin ku dhehmay ijtahada waa dadaalaa wain amkana haba u suuroobo daahirun mid daahiru biyaqiinin ku daahiru haba u suuroobo ow gaslu axadihimaa midkood mayrgiisu haba u suuroobe laba maro oo guriga yaallay ee isku eg yaa midu nijaaso tahay mid mutanajis noqota miduna waa daahir mana kala garanaysid ijtihaad baad samayn sidii weelashii biyaha oo kale midii aad istiraada alla ilah waa tan midaana hadda lama rabo inaad mid iska hujumto waa inaad tatabcu samayso oo wuxuun ay kugu soo baxeen ur aad ka dareentay midab bedelanood ka dareentay baalka la yidhaahdo maryaho markii hore kala yaro aad wax ka kala dareentay wuxuu waa inaad ku kala dareentaa oo aad tidhahdaa markaa dareenkaagii kuu tusiyo danigaagii kanina u ahaa midkii nijaasoobay markaas waxaad leedahay waa banaanya saasaa banaan xitaa haddaad go maro saddexaad helayso oo iyadu yaqiin daahir u ah inaad labadan middood inta ku ijtihaaddo midkii ijtihaadkaa uu ku muujiyo dahaaradiisa aad ku tukato waa ku banaan tahay waxaa kaloo la mid ah hadday kuu suuroobaysa labadaba inaad dhaqdo ood yaqiinta ku dhaqdo aad masalanba markaas iyagoo daahira ku tukato haddii xitaa kuu suuroobayso ijtihaadku waa ku banaayey wa in ishtabaha daahirun bimutanajisin haddau ku dheehmo ijtihaadda waa dadaalaa wa in amkana haba u suuroobaya haba u suuroobe wuu dadaali daahirun biyaqiinna haba u suuroobe wuu dadaalindha ow asla masalanba ow qaslu axadihima intaa ijtihaado aad tidhaahda waa tan nijaasadii dahaaradiina waa tan nijaasada markaa aad mayto waa saxiix laakiin iyada oo aan ijtihaadkii kuugu soo bixin tii dahaarada ahayd ama nijaasada ahayd haddaad middood mayto ishtibaahi weli waa iska jiraan ishtibaahi weli waa iska jiraan markaas asagoo hadda sidaanu iska wataayo wuxuu leeyahay wa in amkana haba suurowdo oo ninkaa haba u suuroobahaye ijtihaadkaasaa u bannaan daahirun biyaqiinna haba u suuroobahaya waa saxiix ow amkana haba suuroobahayo gaslu axadihimaa midkood mayrigoodu gasluhumaa baa ka ficnayd halkaas labadooda mayrigooda haba suuroobahayo midkood haddaad hadda mayrto haddee waxba meeshii isma bedelinin sidii baa ishtibaahi u jooga kii kale inuu yahay waa suuragal markaasoo hadda waxuu ka wataa ow amkana ha u suuroobo gaslu axadihimaa oo midkood inta mayro isagu yaqiin ba daahir markaa u yahe oo asagoo ku tukado halkaasuu wataa isagu hadda ee ma aha laakiin haddaad mid mayto labadiiba inaad masalanba yaqiin ay ku wada daahir noqdeen maaha isagu laakiin hadda wuxuu u wataa ow amkanahu ha u suuroobo gaslu axadihimaa ha u suuroobo oo wasallaa fiihi markaa ha ku tukada kaa midkii la aad mayta hadda xaqiiqow daahir kugu yahay soo maaha kaa markaa ha ku tukado taa haba u suuroobayso saasuu u wataa laakiin yo ha u milicsanna oo meesha anu hadda aan kaaga bushinayo haddaad midkood mayto labadii mara inay daahir ku wada noqon hayaan maaha hadduusan ahayn midkii nijaasada aad masalanba ijtihaadku ku kugu muujiyey ee asagoo hadda matri wuxuu wataa ama midkood mayrigi ha u suuroobahayo oo markaa kaa u mayto ku tukado xitaa hadday kuu suuroobayso inaad masalanba ijtihaado oo kii aad istidhaahdo waa kanaa daahirkiya kana waa nijaasadii kaa daahirka aad isaga tukato yaa kuu banaan fa in ka dahaarada kugu soo baxda aad xerata ka kana aad iska dayso kan madrigu laakiin waxa weeye mid inaad mayrata haba kuu suuroobaysa oo yaqiin inta u daahiro uga dhigto ila kaad mayrta yaqiin ba u daahir u yahay aad markaa ku tukato haba kuu suuroobayse ijtihaadku waa ku banaan yahay wey laakiin intaad mid mayrto aan kii ijtihaadku kusoo saaray ahayn kii kale daahir noqon mahayo saas wey fa intaxayara marka hadduu wareero oo labadii maro midnaba usoo bixi weydo salaa waa tukadaa curyaanan xaaloo yahay kii qahwan asagoo qaawan bau dukan waa caada wou soo celina in lam yumkinu haddaanay u suuroobaynin gaslu sawbihi marhadiisa maydhigeedu haddaysan u suuroobayn had labadii maro waad kala garan weyday adiga oo caariya baad iska tukanaysaa waana soo celin salaadaas ilaa maro xaqiiqa u ah daahir baa ku agtaal soo maaha haddii waxaas weeye marka saas lagu leeyahay midkood inaad mayrata aanay kuu suuroobin oo sidii hadda wadaadka uu sheegahay marada kaa nijaas maryaha nijaasoodi middood inaad mayrata haddaanay kuu suuroobin amaa mid inaad mayrataa kuu soo kuu suuroobaysa curyahan ku tukan mayside inta mayrtitaa taa aad mayrti ku tuko ilaa tii igtaadki kuusoo bixi waa midii dahaarada ahayd marka mid mayro taas aad mayratay yaqiin u ah dahaarada ku tuko waa haddii kuu suuroobayso kuma suuroobaysa maro mayrideeda mafaadaad joogtaa meel banaan waxaad joogtaa aan biyo lahayn markaas sallaa caariya inta hore wey in lam yumkin marka lagu leeyahay sallaa caariya waa caada haddaanay usuuri lam yumkinhu musalligii gasl soobi haddaan usuuroobi fa in amkana hadda u suuroobayo marka gasligii wajaba gasligii baa waajiba si uu masalaba markaas u tukado oo satri ugu tukado wa idaa sallaa idaa gasala de haddau dhaqo ma marau dhaqay marada oo danahu u maleeyey najisan nijaasa u maleeyey sallaa waa u tukadaa fiihimaa markaa labadooda macan ba ugu tukan ow fii kulli waaxidin bau ku tukadan munfaridan xaalou yahay waaxidkaas marka maryihii markaad ijtihaaday ee labadii mare iskaga kaa darmatee midu nijaaso isnayd si aad istiri waa nijaaso kusoo baxday yaad dhaqday adigoo kor iyo hoos labadoodii ka qaba waad ku tukan kartaa waxaad kaloo ku tukan kartaa mid mid midba mar inaad ku tukato ilaa tii nijaasada aad u malaysay waa dhaqday wakaas markaasuu mau yidhi waydaa kasala haddau dhaqo ma marau dhaqay danahu waa u maleeyey najisan sallaa fiihimaa labadiiba macan ba ugu tukan hayaa isku mar oo fii kullin bau ku tukan mid la arkaba munfaridan xaaluu yahay keligii ee walow sallaa haddau tukaday tukado bilaa ijtihaadin bau fii kulli sawbin ku tukaday adiga oon ijtihaad samayn labadii maroo midu nijaasowday yaad masalaba mid walba ku tukatay maratan hal mara oo labadoodiiba isla isla guntatay lam tasixde sallaa bilaa ijtihaadin bow fii kulli sawmin mid la arko yow maratan ku tukaday maya midba mar buu ku tukaday midna duhur buu ku tukaday midna casar buu ku tukaday lam tasix salaadiisa ansix mayso hadda xaqiiq ahaanna mid baa daahir waa labadoodii sooma aragtid laakiin maxaa shardiya cibaadada dee nafsulamar iyo danulmukalaf baa labadiiba laysla shardiya nafsulamar ahaan mid baa daahir u ah oo salaadeeda ansixi lahay laakiin danulmukalafkii baa meeshii ka maqan adiga danigaagii aad dahaarada marada ku ogaan lahay yaa meeshii ka maqan labadii marka rugniyo ka koobnaa misalba cibaadadu yaa midu maqan yahay saas weeye walaw khufiya deh khafiyad iska dheh hadday qarsoonto annijaasatu nijaasadii fii falaatin bay ku qarsoontay marka meel banaan sallaa waa tukadaa xaysu shaa meesha u doono bilaa ictibatala ijtihaadin ijtihaad la-aantiisoo ku tukan dhul banaanoo halkaana yaa meel nijaasa ka mid hogaan oo nijaasa uga fadhiinta waana dhul weyn oo banaan meeshaad artaad uga tukan dhulkaas ilaa aada camimto dhulkaa dhammaantii lagu wada tukadaa lama ogola laakiin ilaa uu soo haro mawdac intii la eg inta kale waa lagu tukan karaa saas wey marka maxuu yidhi sallaa haddau tukado ha walow khafiyat nijaasadii hadday khafiyati nijaasatu hadday qarsoonto fii falaatin meel banaan sallaa waa tukadaa xaysu shaa banaankaa meeshii ka mid a bilaa ijtihaadin bau tukan ow fii ardin bay ku qarsoontayoo sagiiratin yar dhul yar baa nijaasadii gaartay ooy ku qarsoontay ow fii beytin bay ku qarsoontay qol wajaba waxaa waajibhaya gaslulkulli dhammaan inaad dhaqdo qolkaan nijaasaa gaartay dhammaan inaad dhaqdaa wujuuba ama masalaba waxaad leedahay meel yar ardo yar yaa nijaasa gaartay mawdiciina ma haysid aad dhaqi lahayd inaad wada dhaqdo yaa wujuuba hadda dhulka sida loo dhaqaayo waa taad horay usoo martay saas weeyaan wajaba gaslu kulli masalaba gaslu kulli baa waajibhaya dheh walow ishtabaha hadday hadday dhehmaan baytaani laba aqal marka ijtihaadna waa dadaalaa taxadudkii baa la helay qolkaan iyo qolkaan baa mid nijaasoobi waa iskaga kaa darmade labadii qol midka midka ahaa ijtihaadkii hadda aan soo marnay yaa kuu banaan dheh saas weeyaan kaata hadda ishtabaha baytaani laba qol baa masalan ba yaa isaga yaa iska deeday oo midkood nijaaso yahay ijtihaadna waa dadaalaa walaa tasixu dhe salaadii ma ansaxdo fii maqbaratin maqbaro fiigeed kuma ansaxdo qubuuro oo culima loo yahay nabshuha ama calima musalli musalligu nabshaha oo yahay faagisteeda iyo wa ikhtilaaduhaa darankeedii bisadiidilmawta ay ku darmatay dhul la qoday mawt masala dhulkaas lagu dadka lagu aaso ee la qodo oo meeshii shalay qolo lagu aasay qolo kale maanti lagu aasahayo sida hadda qubuuraha nairobi oo kale weeye maalin walba meel cusub haddii qofka lagu hasahayo oo qoladii hore aan la taabanayn sidii qubuurihii soomaaliya oo kale hadda taasu dhib ma laha nijaasa ka imaan mayso laakiin kuwaan ciiddii shalay la qoday ama tii kale hore sanadkii hore ciiddii qofkaan carunkiisu gaaray yaa haddeer dib loo soo faagahaya waa masalaba qubuuro manqushaa weeye waa nijaasa laguma sugan karo dhexdeeda ciiddeedaas oo dhan nijaaso weeyaa la odhanaya sababtu waxa weeye waxaa la yidhahdaa sadiidulmawtuhu roobku xitaa ma dahirin karo dadka dhintay cadunkiisa markuu ciidda ku ku dhego waxa la yidhaha roobku xitaa ma maydho dhagax buu iska noqonaya marka qubuurtaas mambuushada ah ee carunkii dadkii ikhtilaadka uu ku sameeyey laguma dhex tukan karo waa mawdic nijaasaa walaa tasuucu fii maqbaratin laguma tukado fiigeed qubuura dhexdood oo culimo la og yahay nabshuhaa masalaba calima waa og yahayna musalligii nabshahaa faagisteeda iyo wa ikhtilaaduhaa masalaba darankeedii bisadiidilmawta ay ku darmatay la og yahay fa in lam yaclam marka haddaanu ogeyn marka nabshahaa qodisteeda meeshii horay wax loogu aasay faagisteeda haddaysan ogeyn kuri hadda markaa waa la kaaday oo waxaa laga cabsanayaa in masalaba carun dadki leeyahay waa mutahim markaa dambe muxaqiq maaha laakin waa mutahim marka waa karaahiyo huwa saxad salaadiina waa asixide wa tugra-u salaadii baa la kaaday fii xamaamin baa loo kaaday biyo kullayskii waa meesha qubayska oo biyaha kulul oo masalaba qubayska meel lagu kaajiya meel lagu xaaraya ma aha nijaasadaa shaqa kuma leh laakiin waa lagu lagu maysaayo biyaha qabow biyaha kulul bay leedahay dhulka masalaba kulaylahaana baarid baa loogu sameeyaa dhulka qaboobahaana kulayl baa looga dhiga oo sida nairobi ah tugra-u fii xamaamin baa la kaaday biyo kullayskii wa maslakati wa fii maslakihi de maslakihiiso maahan mawducu dharsiijkiisii baa la kaaday xamaamka laftiisa marka la gelahayo meesha dharka laysaga siibo marka laga soo baxana laga xirto halkaa inaad ku tukatana ayana waa karaahiyo waa mawducu shaydaan baa la yidhahdaa mawducu taswiisha wa qaaricati dariiqi wa fii qaaricati dariiq baa la kaday waddada bartamaheeda oo aad ku tukato tashwiish baa ku gelahaya dadkiibaa xag iyo xag iyo xagga ku maraya soo maahan salaadaadii baa kharib noqonaysa waa karaahiya iyaduna wa masbalatin masalaba wa fii masbalatin baa la kaday qashin qubka mawdica qashinka lagu qubo ayana in lagu tukadaa waa karaahiyo haddee qashin nijaasaa wadaw ku taabanaya maba ansaxayso taas ee markaa nijaasadii ku taabanayn weeye wama muxuu yidhi majrajatin wa fii majrajatin mawducu gawriciina waa karaahiya ayadana meesha masalaba kawaankaa ee xoolaha lagu qalo ayadana in l aad ku tukataa waa karaahiyo haddaan nijaasadii ku taabanayn weeye wa kaniisatin wa fii kaniisatin kaniisadii ku tukashadeedii ayadiina waa karaahiyo haddaadan tacabud ugu tukanayn haddaad tacabud ugu tukanaysa iyo tacyiiminaad weynaynayso taasde xeradaad ka bixiso maaha ee adoon tacabud ugu tukanaynin baad salaadaadii duhurka ood ilaahay ku caabudaysaad ku tukanaysaa waa karaahiya de wa fii mawdici maksid magsiga mawdiciisa halka canshuurta lagu qaado iyaduna waa karaahiyo intaasoo dhan waa mawaadicda shaydaanka wa fii mawdici khamrin baa iyana karaahiya khamriga mawdiceedii iyo wa fii dahri lkacbati kacbada dusheeda intaad kacbadan lagu wareego dusheedaad sala tagto ood ku tukato waa karaahiyaa la yidhaahdaa wa ilaa qabrin qabri intii ka aho u tukadaa karaahiyaa mutawajahan xaalayo mid jahaysan ilaahi qabriga adoo qabriga qaabilahaya oo qabriga masalanba aad qaabilaysid waa karaahiyo haddaad qabriga tacdiim ugu tukanaysidna markaad qaabilaysid oo tacdiimin oo ka tacdiimillaahiya kaata xerada waad ka baxaysaa ee midkaan waxaa weeye qabrigii qiblaha haddaad ugu tukanayso qibla ahaan oo xaggaas intaad ka marto sida qubuuraha xadiidka uu sheegahayo ha ka yeelinina masalaba sidii qabuuraha ambiyadooda ay ka dhigteen ansaari iyo masalaba iyo iyo iyo yuhuudu waxa weeye qabriga laftiisa ayaga qiblo u ah dadkaan hadda ad arto meelaha ka naanaajin oo yidhaha qabrigaas waxaa ku yaalla masaajidka qabri baa ku dhex yaal xadiidkaa usoo daliilaya kaa waa kiddi qabrigu halkaasuu ku yaallaa qibladaa loo tukadaa ee waxaa la nimankaas waxay ahaayeen qabriga laftiisa qiblo u ahaa oy kusoo tukanayay xaggay uga tukan xaggay uga tukan xaggay uga tukan xaggay uga tukan kaasoo ha kale hayinhay marka adigu adoo salaadaada ay caadi tahay oo u tukan haya qibladii oo ilaahay u tukan haya hortaadana qabri yahay oo aad qabriga qaabilayso weeye midka ku leeyahay waa karaahiya markee waxaad shaabahaysaa qoladaa qabriga u tukanaysay laakiin salaadaadii saxii bay noqonaysaa amaa qabriga laftiisaad tacdiiminaysaa oo kasagaad qibla ahaan ugu tukanaysaa oo sida iyagu ay samaynayaan kaa ma jirto haradana waa uga baxaysaa markaa muxuu yidhi wa ilaa qabrin masalaba u tukadaa karaahiyaa mutawajahan xaal oo yahay ilahi qabriga wa fii acdaani libili geela masalaba makaano hoyashadiisii yaa karaahiya halka geelu fadhiisto oo masalaba ood ku tukato yaa karaahiya laa muxuu yidhi mudaaxi lghanami ariga ma'wihiisii maya meesha arigu faagaga uu fadhiisto ku tukashadiisu waxba dhiban ma lahan axaadiistaasaa u kala khasisado shaydaan baa saaran baa la yidhahdaa geela kurski waa wax dadku iskugu laayo marka masalan ba m- sidiisana midkaana waa mubaaraqo waxaa la yidhaahdaaba waa dadka wanaagsan xoolihiisa arigu waad aragtay oo wax ka khayr badan ma leh qof walba waa ka nabagahayaay oo qof walba waa la siin oo khayr oo dhan baa loo samay geelase waxaad moodinba wax la caabudahayo oo weligiis wax taabanhaya male halkaasuu taagtaaganya wadaad balaaho gabay dheer tiriye wuxuu yidhi zakari nin dhiiboo geelana ooda saara amarkii ilaahay weli muusan oofin walba waxbuu soo wado wuxuu yidhi warma laba ilaah baa adig ku sugnaato midka ariga keliyaad amarkiisa yeeshaa waad arkaysaa dad weligood zakada ariga ka bixinaya lakin geela aan taabanayn markaa maya maa makaanu dumankiisii wa taxrum dheh salaadii waa xaaraam fii sawmin iyo wa fii ardin maro iyo dhul fiigood baa salaadii xaaraam ku tahay maqsubayni oo la dhacay wa tasixu waa in ansixinoo bilaa sawaabin ajri la-aantii bay ku ansixi biyo la dhacay ood ku weysaysato waa xaaraam had laakiin salaaddii way ka ansaxaysaa maro aad soo dhacday ama soo xaday oo aad ku tukato waa xaaraam salaaddii way ka ansixin wax sawaabana male labadaa midna sawaab malaha marka waxa weeye shaygan muxaramun lidaatihi iyo ashyaadu waxay u kala baxdaa muxaramun licaaridin waa muxaramun licaaridin oo maradan iyo biyahan xaaraamnimadoodu istiilahan qofkaan xaqiisa aada u qaalib noqotay yaa xaaraamta ka dhigay in asalkoodu xaaraan ma ahan marka macno khaariji ah oo aan salaada ku taxalluqin weeye taxriimku salaada daatadeeda taxriimku kuma tacaluqo laakiin istiilahan xaqilkayrka aada u qaalib noqotay weeye taxriimku saasaa masala ba iyada saxa ka dhigahaya salaad laakin waa bilaa sawaab baabu sadri lcawrati wallahu subxaana wa tacaala baabu sadri lcawrati shuruudu salaadkii baan kusoo jirnay tahaaratlbadankii iyo soobkii iyo makaankii baan ka soo baxnay sadrulcawraduna waa shuruudda salaadeeda yay ka mid tahay waxaa ka mid aho isnaan gaari doonaa istiqbaalulqiblaha huwa dhe sadrulcawrihi waajibun weeye bilijmaac ijmaac ahaan waa waajib sadrulcawruhu waa waajib ijmaac ahaan wax isku khilaafsan ma jiro laakiin cawrada lafteeda inta cawradaah oo in la asturaa ay wujuubka tahay yaa laga yaabaa in khilaaf galo huwa waajibu weeye bawye sadru cawruhu bilijmaaci xataa fi lkhalawaati cidlayaalkiiba allaha ka dhigo ilaa lixaajatin baahiyo inay timaado maahane keligaa meel cidla haddaad joogto sadru cawruhu waa wujuub saas weeye marka waa sawataankaa la yidhaahdaa laakiin waxa sadrulcawrada masala markaad cid keliga aad tahay wujuubkaa sawataynka gabdhahana markay keligood yihiin maa bayna sura wa rugba weeyaan waxa wujuubka ku abuu yidhi ilaa lixaajatin danu inay timaaddo maahane baahiyo ay timaaddo oo baahidaasu kashfi masalan baa loo baahdo kashfigaasu waxuu doonaba ha noqdo haddau masalaba mid weyn oo lagaba maarmaana noqday oo kale iyo haddii uu yahay mid iska yar intaba qubayskii baad xitaa masalaba waxaad leedahay yaad u faydanaysaa bal waxaaba la leeyahay tabarudkii baad u faydanoo haddaad khalwadii keligaa joogto ad cidino ku arkaynin kulayl badan ay tahay inaad u faydanto cawrada qabowgaasoo ha kugu dhaco waad iska leedahay baahigan adnaa xaaja ayaa masalaba waxaa la yidhahdaa loo faydan karaa marka waxaa la yidhaahdaa tajarudu siyaabku oo cinda aljimaac ahu maxaajadu ka mid yahay mase kama mid aha cinda aljimaac qofku inuu dharka oo dhan muluq iska siiyo waxaa la yidhahdaa ma ficna hadde waxaan la yidha haddana liadnaa qaradin qarad midka ugu yar ayaad masalaba ufaydanaysaa oo cawradaad u banayn karaysaa qaradkii ma ka midba waxaa la leeyahay haddii aan masalanba tashahigaagu ku taagnay oo labada qof istihihii jimaaca yaa tajarudku keenhaya danbay noqonaysaa haddii kale maya marka waad og tahayoo caaisha waa ta idhahayd nebigu ima arag aniguna ma arag marka qofku inuu ismurxiyo ma wanaagsana cinda almasalaba waxaad leedahay cinda aljimaaca lama raba dhi ilaa lixaajatin xaaja inuu faydo maahane sadrigii waa waajib xataa fi lkhalawaati cidlayaalka fiigoodii sadrigii waa waajib ilaa lixaajatin mooye wa huwa ne sadrigii shardun bau lisixati salaati u yahay salaadan sixadeeda shardiba u yahay haddaadan cawradaadu asturnayn salaadaadi waxba kama jiraan fa in ra'aa markaa haddau arko fii sawbihibow bacda salaati wuxuu ku arkay kharqan dilaac fa ka ru'yati nijaasati nijaaso oo aad aragta bacda salaati bay la mid tahay ma salaadii markaad ka baxday intii cawrad ahayd oo inaad asturtay ay wujuubka ahayd oo masalan haddaad nin tahay xudunta iyo labada loob intii udhaxaysada yaad aragtay maradii oo meel ka jeexan ama duleesha salaadiina waad ka baxday salaadaad waxay lamid tahay ba ku yidhi salaada markaad ka baxdo ood aragtay nijaaso ku saaran ama maradaada saaran waataad soo shalay soo martay oo lagu yidhi soo celi salaadaada salaada dhexdeedii haddii masalan ba aad ku aragtana bilow hadda inta masalan ba nijaasadaan iska tuurtid oo dhaqdid bilow haddeer salaadii oo salaadku ma jirtid waataan soo nimi marka maradii dilaaci aad ku aragtay bacda salaadka ama salaada dhexdeeda nijaaso bacda salaadka aad isku aragtay ama salaada dhexdeeda unba le xukunta oo si aad soo martay oo inaad salaada aad soo celisaa wa cawratu rajuli deh ninka cawradiisii iyo walmar'ati walambati addoonta cawradeedii maa bayna surnati iyo warugba xudunta iyo labada low inta udhaxaysa weeye ninka cawradiisu aan salaad ka ansixaynin hadday faydan tahay waa xudunta iyo labada low inta udhaxaysa saasay axaadiistu caddaysay addoonta waa sidaas oo kalea la yidhaahdaa marka cinda salaadka la yidhaahdo oo maxaa loo yidhi de waxaa la yidhi addoomuhu way iska madax qaawanaan jireen mar haddaan madaxeedii sadri la amrin waxaad masalaba inta kalena waa la waa la mid baan leeyahy bayna sura wa rugba ayana wayaa laya cinda salaad cinda alajaanib naag caadiyahay la mid tahay wa cawratu lxorati xorada cawradeediina kullu badanihaa badankeeda dhammaanti weeye ila alwaja wejigii iyo walkafayni labada calacalood maahan gabadhay xorada ahayd inta salaada sadrigeedu waajibka yahay inta udhaxaysa calaacalaha iyo wejiga mooye inta kale dheh calaacala iyo wejiga mooye inta kale calaacasha daahirkeeda iyo baatinkeedu waa saas wejiguna isagana waa sidaas intaanba ufaydnaan laakiin inta kale way asturin xataa badna alqadamayni cinda sujuud baa la yidhaahdaa marka ay sujuudayso gomadaha calooshoodaas hadday banaanaato oo cagta caloosheedaas banaanaato salaadeedii ka kac weeye a culummadu waa say ohan jirtay waxaay waxaa waa islaamtu ka taw cilmaha banaysay yidhaahdaa waxaas ma jiraan marka la leeyahay macnaha markay sujuuddo haddii ciribteedii banaanaanayso oo cagteedii caddayd muuqanayso maya waxba kama jiraan salaadaas markaa kullu badaniha weeye o yidhi ila alwajha iyo walkafayn wa shardu saatiri hadda cinda alajaanib nikaax baad ku gaari doontaa marka kale cawrada caadiga ah oo cinda alajaanib taa iyo waxyaabaha dhinacaasa baabi nikaax baan ku gaaraynaa haddii alla yidhaahdo oo waxaad leedahay masalada ilaa maa dahara minhaa aayadda qur-aanka jumhuurul intooda badan waxaa daahirahaya wejig iyo kafaynka ku sheegay qayb badan oo jumhuurulmufasiriinta ahna waxay leeyihiin maye maa yaduru waqtilmihna weeye marka gabadho ay shaqaynayso acdaada muuqata oo sidii gacmaha masalanba ilaa dhundhumadaas iyo intaa hore oo kala iyo lugaha inteedaas hore iyo acdaada markay shaqaynaysa faydanta ilaa maa dahara minha waa intaasay leeyihiin qayb ka mida jumhuurulmufasiriintuna laakiin waxaa raajixa ilaa maa dahara minhaada aayaddu soo reebtay inay wejiga iyo kafaynka yihiin kaasaa raajixa ka taga hadda wa shardu saatiri dheh shardu saatiri marka halkaasaa ku gaaraynaayo gabadhu wejiga inay dabasho iyadama ku waajibah wejiga inay dabasho ilaa cinda waxaa la yidhahdaa cinda salaad maahane marka kale cinda alajaanib jamiic badanihaa waa isku mid maya iyada sadrigu waajib kuma ahane adaa nadradu xaaraan kaa noqonaysaa sidaa weeyaan macluum oo sida haddeer gabadhu inay adiga ku fiiriso ay iyada xaaraam uga tahay ajnabiyada ayaad adigu wejigeeda inaad fiirisa ay xaaraam kaaga kaaga tahay ee ma ahan iyada masalan ba inay wejigii dabasho inay wujuub ku tahay adigii bay xaaraam kaa noqonaysaa inaad fiiriso wejigeedii marka lagu leeyahay masalan ba cindalayaari badankeeda oo dhan waa isku mid haa wejigeeda iyo gacanteeda iyo lugteeda iyo caloosheeda waa iskaga kaamid adiga midna ma fiirin kartid laakiin sadriga waa adiga oo kale oo adigaba sadrigu wujuub kuguma aha adiyaduna inay ku fiirisaa wujuub ma aha saas wey iyaduna inay ku fiirisaa ma banaana adiguna waa saas oo kale oo iyada wejigeeda sadrigiisi wujuub maaha lakin adiga inaad fiiriso ayaa masalanba xaaraam mamnuuc ka ah wa shardu saatirin dhe saatirka masalanba shardigiisu an yamnaca inuu manciyaan la shardiya lowla albasharati jirka muuqaalkiisa inuu mancinayaa inuu manciyaa shardiya falaa yakfii kuma filna zujaajun dhaladii walaa maaun saafin biyo saafiyuna kuma filna waxaa shardiya shayga sadriga ah ee la leeyahay salaadaa ku ansaxaysa oo sadrigu ku sugnaanayo jirka gankiisa mid qarinhaya inuu yahay jirkaan gankiisa inuu qarinhayo haddaan shaygii jirka gankiisa qarinaynin oo qofkaas hadduu caddaana caddaankiisi baa kuu muuqan hadduu madoobaana madowgiisi baa kuu muuqanaya shayga uu xihan yahay kaa salaad ku ansixi mayso duruucda qaarkood haweenku qaataan iyo yaa qayb noocaa tahay laakiin milutuushi baa kuu muuqanaysa luftii baa kuu muuqanaysa iyo gacantii iyo milutuushi kuu muuqan mahayo jirkii taas waa marka sadriga waa saxiix taas milutuushu male waxba ma laha falaa yakfii zujaaju kuma filna iyo wa maa-un saafin biyo oo saafiyo dhaladii dhaad xidhan tahay ama maro dhaladoo kalea biyo saafi aad ku dhex jirtaayoo jirkaagii ka muuqanayo maya dheh wayafi tadyiinu dheh yafii waxaa ku filan atadyiinu isdhoobayntiibaa ku filan dhoobayntiibaa ku filan walow maca wujuudi sawbi mara helideed maceedba ha ahaadee inaad dhoobo muluruq isku siiso ood jirkii ku qariso saa ugu tukato way ku bannaan tahay hadda caddaadaadii waa muuqataa ogow lugahaagii iyo way muuqanaya laakiin jirkaagii ma muuqanayo waa iska saxiix baa la yidhaahdaa wayajibu dhe waxaa waajibaha wayajibu waana waajibaa tadyiinkaasu cinda faqdii faqdi sawbi marada markaad weydo tadyiinkaasaa wujuub noqon haddaadan maro helaynin dhoobaynta cawradaadii aad ku qarisa dhoobo ama xashiish iyo wax lamida aad ku dhadhajiso yaa wujuub noqon haya markaasuu yidhi yajibu waxaa waajibahaya cinda faqdi faqdi sawbi yajibu waa waajibaa dheh tadyiinkii yaju yajibu tadyiinu baa waajibahaya cinda faqdi sawbi buu waajibahaya marada markii la waayo wa an yashmala masalaba baa shardi ah shardu saatiri an yamnaca lownalbasharati baa shardiya dhe wa an yashmala almastuura kan masalaba laasturhaya inuu shamliyaha shardiya lubsan marashi ahaan u shamliyo inuu marashi ahaan u xidhan yahay oo maradaas aan xidhannahay oo kale ay tahay yaa shardiya haddaad hadda dhex gasho meel oo hadda meelaha yaryaroo waardiyaha isku sameeyaan oo kale sanduuqa yarahoo kale iyo khaymad yaroo saasa haddaad gasho adigii oo qaawan oo aad tidhaahdaa halkaasaan ku tukanhayaa ma ku ansaxayso wuxuu waa inuu yahay wax mara ahaan aad u xidhan tahay oo lubsi ah waa inuu yahay laakiin wax aad ku dhex jirto maya wa an yashmala baa la shardiyaa saatirku inuu shamliyo almastuura midkaan masalaba u asturahayo lubsan dhar ahaan u shamliyo dhar ahaan inuu u shamliyo oo marashi ahaan wax uu xidhan yahay ou yahay yaa shardi ah falow sallaa haddaw tukado fii khaymatin khaymad fiigeeda oo dayiqatin masalaba waxaad leedahay cidhiiri ah curyaanan xaalo yaki qaawan buu ku tukaday lam tasix ansixi mayso mugdigu waa lamid aqal mugdi ahaad gashay ood ciduro ka arkay cawradaadiina masalaba ma asturna maya haweenka qaarkood baad arkaysa odhanaya aqalkaan isku xirhaya iyadoo iska gacanba bannaan oo gacmaheediiya iska bannaan yihiin oo caadi hay leeda guri baan ku xirnaaye ma iyada cid in cidu ku arkaysiyo in kale shardi ma kala laha marka wuxuu yihi sallaa fii khaymatin dayiqatin khaymad cidhiiriya oo meesha iyadoo hadda guryaha waardiyaha hortiisa laga dhiso oo kale oo cidhiiriga ah oo kale curyaanan xaalow yahay buu ku tukaday lam tasix salaadiisa asaasix mayso wayushtaradu sadru baa la shardiya min alaclaa laga astur laga asturo dusha iyo waljawaanibi dhinacyaalka lal asfali masalan ba hoosta maya sadrigeedii shardi maaha fiida hadda asturka waxaa la yidhahdaa sadriga cawrada waa cagsu sadriil khufayn khufaynka sadrigooda cagsigiisa wey khufaynka waxaa la yidhahdaa hoosta ha ka asturnaada iyo jawaanibtu laakiin dusha sare haddaad hufkii ka arkayso gumadii markaasaa uga fiiriso waxba dhima male kana cawrada waa sidoo kale oo korka ha ka asturnaada iyo jawaanibta haddaad hoosta haddaad qofkii ka fiiriso cawradiisa ka arkayso waxba dhiba male adoo hadda hoostaan jooga yaa qofkii halkaa ku tukanhaya ama hoostaad fadhidaa cawradiisii macaasawataynkii baa kuu muuqda ilaa waad hoos fadhidaayo waxba dhiba ma laha hoosta sadrigada shardi ma aha cawrada korka iyo jawaanibtaa shardiga markaasuu yidhi wa yushtaradu sadru astur baa la shardiyaayo min alaclaa laga asturo dusha iyo wa min aljawaanibi dhinacyaalka laa min alasfali hoosta maya in laga asturaa shardi maahan hoosta hoose falow sallaa hadduu tukado qofkii musalliga ahaa murtafican buu ku tukaday mawdac sarreeya baxaysu meeloo turaa la arkaayo cawratu cawradiisii min asfal hoosta laga arkahayo ow kaana wuxuuba ahaa kaana waxa ahaabuu yidhi fii sudratihi asturkiisii kharqun baa ah dilaac oo fasatarahu biyadihi buu ku asturay jaasa way bannaan tahay labada suuraba meel sarow ku tukanaya adna hoostiisaad fadhidaa markaas yidhi cawradiisii baad arkaysaa salaadiisa asaga u saxiix waxaa la mid ah dilaacii marada oo aad gacanta ku qabsato saasaad gacanta ugu haysaa ood u asturaysaa iyadana waa saxiix gacanta lafteedaad meeshii saartay waa sidoo kale laakiin hadda ogow salaadii baad gashay markaad ragcadihii dhexdoodii marayso yaad aragtay meel dilaacsan oo banaanka taalla taa gacan kuma asturi kartid taas waa si hadeer oo ku lahaa haddii masalan fain ra-aa fii sawbi fii sawbi bacda salaati kharqan ow fiiha waa si hadda uu kusoo lahayo daloolkan ama dilaacaanu markii hore salaadda aad gelaysa hadduu jiray ku anfici mahayo gacan qabashadaaba hadda ee midka lagu leeyahay gacanqabasha anfacaysa haddou dilaacay hadeeruu dilaaco dhacye waa kaas midka ku anfacahaya mid horey usoo jiray oo markii hore salaada gelaysayba duleeshanaa meeshii dilaacsanay oy cawrada ku aadananeeda muuqatay haddeer gacan baan ku qabanaya taas ma ku anfacayso waa masaladii hore midaasu markaasuu yidhi ow kaana fii sutratii waxaa ku sugan maradou xirnaa kharqun dilaac fasatarahu waa asturay biyadii gacantiisa jaaza waa banaanta wayudabu dhe waxaa loo suneeyey liimra'atin khimaarun baa loo suneeyey gambadii wa kamiisun baa loo suneeyey toobkii wa milxafatun baa loo suneeyey maraweyntii milxafada oo qaliidatun kakan oo wa tujaafiiha weliba waxaad leedahay masalan ba ka fog aan ku dheganayn ee ka fog waxaad leedahay gabadha waxaa sunna u adhe khimaarun madaxa horta inay xirato iyo intaan luqunta ah iyo wa kamiisun toobkii intaa markay xidhato waa milxafatun maraweyntii dheh middaan weyn oo o masalan laysku dadahayo oo garbasaartii weynaynaho ay saa isugu dado marka middaas weliba inay jaafi tahayna waa masalanba waa shardi tijaafi inay tahayna waa nadbi dheh maya waa sunna dheh inay jaafi tahay baa sunna oo ay adag tahay oo maro jirkeedii ka muuqanhaya mudutushiisii aysan ahayn inay qaliid tajaafi tahay oo aanay masalanba xibnaheedii saa ugu dheganayn oo xibinteedii markaa muuqanaysana ayana waa sunna ee ay tahay maro masalan ba ka fog jirkeeda oo aan muujinaynin jirkii markaa muxuu yidhi yudabu liamraati khimaarun baa loo suneeyey gambadii wa khamiisun baa loo suneeyey toobkii iyo wa milxafatun maraweyntii milxafada oo qaliidatun kakan oo wa tujaafiyaha masalan ba tajaafiya weliba ka dheer dheh gabadha ka fog oo aan ku dheganayn walirajulin de rajulkii axsanu siyaabihi baa loo suneeyey dharkiisa kuwa ugu wanaagsan khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin weeye cinda kulli salaatin wayataqamasu waan yataqamasa ama wayataqamasu wou kamiisaysan wayatacamamu wou cimaamaydaysan ama wayataqamasa waan yataqamasa baa loo suneeyey inuu khamiisaysto oo wayatacamama u cimaamadaysto fa in iktasara markaa haddau gaabsado oo maro yar ku gaabsan maryo yar ku gaabsanhayo fa thawbaani baa la suneeyey laba maro baa la suneeyey haddii aadan tacamumkaa iyo takhamuskaa iyo samaynaynin laba maraa sunnaa fa kamiisun baa sunna ah kamiis oo macahu izaarun ou yahay hoosgunti o ya ridaaun dhahaa kamiisun baa fa kamiisun baa sunna ah oo macahu maca alkamiis ridaaun ay tahay garbasaar mara sareed ow izaarun ay tahay kamiisun oo macahu maciisa izaarun ay tahay hoosgunti ow macahu khamiisun baa la suneeyey oo macahu maciisu saraawiilo ay tahay saddex laba maro unbaa mar walba sunaa buu ku yidhi marka maxaa sunnaa kamiis iyo izaar ama kamiis iyo ridde ama kamiis iyo sarweel maro masalan ba mar walba inaadan ka yaraysan sidaasaa sunna hal maraha isaga tukan kartaayo waa masaladii aad ogeed oo jaabir bin cabdillahi xadiidkiisii dheeraa oo isagoo dhar badan meesha u saaran yihiin hal maraa ou ku tukaday iyadoo rag badan oo cilmi usoo doontay ay la joogaan markaasuu yii la yidhi waa maxay maraaba baryo badan baaba ku yaala maxaad mara ugu tukanaysaa kuwa doqomada ah ee diinta wax badan ka aqoonin baan tusinhayaa buu yidhi in maro keliya lagu tukanayo maryuhuna halkaan rafkay u saarnaayeen marka hal mara ah haddii marsaati jiro waad waad ku tukan karaysaa fa in irtasarada haddau gaabsada calaa sadri cawrati cawrada asturkeedi keliya ku gaabsaday salaaddii markau tukanayay jaaza waa banaan yahay laakine yudabu lahu waxaa loo suneeyey musalligii wadcu shayin baa la suneeyey shay dejintiiso calaa caatiqihi garabkiisa uu ku dejiyo walow how xablan xarig ba allaha ka dhigo halkaan in wax ku saaran yihiin baa sunaa wuxun haddaad hadda hal go-a kuntanaysa xitaa waxaa sunaa inaad saan dheh surka ugu xidho garwaaxdaysi ma taqaana saa inta usoo qabatid surka saa ugu xidho go ama haddii kale inta hoosta ka guntatid daraf ka mida hoos baad ka guntantahay soo maaha halkaa saaro adoo hoosta ka guntan daraf ka mida halkaa saaro wuxun inaad garbaha saarato saasaa sunaaha la yidhahdaa wuxun markaa wakaa ku leh xabliba ha ahaadee garabka inaad wax saaratid baa sunaha wadcu shayin baa la suneeyey shay dejintiis calaa caatiqihi garabkiisa uu ku dejiyo walow xablanba ha ahaada xarigaaso kaana huwa masala mawaadicaas mawduucaaso xablanba ha ahaado fa in faqadana sawban marka mara haddii oo waayo oo waamkana i suuroobin sadru bacdi alcawrati cawrada bacdigeed astukiis wajaba bacdiga hataa waajibahaya wa yasturu wowna asturin asawatayni ba asturhaya xatman waajibnimo maryo bayna surro wa rugba kuu dhan ma haysid ama gabadhii ma hayso maryo jamiiculbadankii u astura waxaa masalan baa qaadana uu qaadanaya qofkii intaan hadda uu hayo intii bu iyo iyo iyo iyo iyo gal- iyo- iyo qaadan kii yaraa tabaankii baad haysaa ama nigis baad haysataa bis oo keligiisa asagii xidho maxaa markaa wujuub noqon haya maradaas aan cawrada wada asturaynin sawataynka inaad ku asturto yaa wujuubaysa meesha kuma xiri karti sawataynka ad ku xidhi marka muxuu yidhi fain fakada sawman haddii oo waayo oo waamkanay u suuroobaysa musalligii sadru bacdi lcawrati baa u suuroobahaya wajaba sadrigaas bacdiga u asturo yaa waajibahaya bacdigaa asturkiisaa waajib wayasturu sawatayni dheh labadii xun masalaba sawataynka ahay labadii xun xumayd maaha labadii la xumaysanayay dheh yasturu waa wasirin oo asawatayn ba u asturhaya labadii la xumaysanhayey xatman waajibnimo macnaha kashfigoodaa la xumaystaa inay kufaydmaan labadaas oo la arko ayaa qof walba ka xumaadaa ayagaa xun maahane saaxibkoodaa xumaysta ka- kashfigooda saasaa sawatayn loo yihi fa in amkana hadday suurowdo axaduhumaa amkana sadrigii haddau suuroobahayo fa in amkana haddau suuroobahayo axaduhumaa midkood sadrigiis baa suuroobi faqada qura tacayaralqubulu baa waajibahaya labadii sawataynka ahay labadiiba ku wada suuroobi maayo sadrigood mid keliyaa suuroobahaya oo maradu waa kanin yar oo midun bay leeg tahay xagga hore baa cayn yaa caynoobaysa waa cala raajix qayb badan jumhuurta qayb ka midoo kale waxay leeyihiin maya gadaal baa caynoobaysa sababtu waxa weeye cinda sujuud iyo cinda rukuuc ayaa y fuxshigeedu badan hayaa dabada marka iyadaa caynoobaysay leeyihin laakiin raajix waa saanoo kan horea caynoobahaya tacayana alqubulu leh kan horea caynoobay fain faqada haadee markaa haddii oo waayo bilkulliyatiba u waayey mare oo dhanba waa waaye sallaa waa tukadaa curyaanan xaaloo yahay buu tukanayaa bilaa icaadatin soo celin la-aanteed ayaanu tukanne marka maantay maroo dhan waad weyday waad iska tukan mana soo celinaysa shalay waataan soo marayno haddii maraad haysataa mawducu nijaasadii iyo sadrigii baa iska kaa tacaaruday meel kalood ku tukata ma haysin waa meeshaas yaraad ku xidhan tahay oo nijaasaysan maradaad qabta intaad furatoo dhigato yaad ku dul tukanaysaa a labadooda waxaa aqafa masale baqaawanaanta fa in faqadahaa hadduu waayahaa oo sudradiya bilkulliyati ba u waaye sallaa wou tukadaa curyaanan xaalaya kii qaawan bou tukan bilaa icaadatin bawna tukan dheh soo celin la-aanteed ayuu tukanhayaa mhm. curyaanan xaalow yahay buu tukanhayaa bilaa icaadatin xaalow yahay buu tukan soo celin la-aanteed xaalow yahay tukane fa in wajada hadduu helo asudratabow fi salaati ku helay salaada dhexdeedii buu sudradii ku helay wahye sudraduna w- biqurbihi agtiisa ay tahay satara waa asturaa wa banaa waa bineeyaa in lam yacdil haddaana u ilan cala alqiblati qibladii ow baciidatan buu helay wajada sudrata buu helay fi salaati salaada fiigeedii wahyana baciidatun ay tahay mid fog satara waa asturaa wastanafa salaaddii wuu cusboonay adoo qaawanaanta isaga tukanayay ayaad salaadda dhexdeedii maro ku heshay maradaas inaad horta isku asturtaa waa wujuub adiga oo aan dhaqdhaqaaq badan taxarur badan samayn qibladiina ka jeesan hadday kuu suuroobaysa marada intaad qaadato inaad isku asturto saasay noqonaysaa wujuub salaadaadina meesheeda inaad ka wadin marka kuma suuroobayso inaad khada- salaasa khadawaati samayso ama taxaruraad badanaad samayso maahan ama qiblada aad ka jeesatee maradu gadaal oo kale kaa taallaa haddaadan qiblada ka jeesan ma soo qaadan kartid ama dhinacaas taxarur badan adoon samayn ma asturan kartid marka waxay noqonaysaa salaad isaga bax maradii hadda xidho salaaddii kow bilow saasay noqon fain wajada sudrata haddii u helay dhe fi salaati bau ku helay huwa alxaal bau helay hiya iyaduna biqurbihi agtiisa ay tahay satara wa isku asturaa wa banaa waa bineeya salaaddii halkiisii buu ka wadan istinaaf samayn maayo binow wada haya meesheedii buu ka wada haya waa goorma laakiin in lam yacdil haddaana u ilan cala alqiblati m- wax mufsidu salaad kalaana aanu gelin oo baciidatan bau helay iyada oo fa wahiya iyaduna baciidatan mid fog ay tahay buu helay satara waa asturaa waistanafa wuu cusboonay soo qaada maradiio hadda salaaddii bilow saasaa lagu odhanaya watudabu ljamaacatu baa loo suneeyey lilmar- lilcuraati dheh qoladii qaawaneed jamaaca loo suneeyey wayaqifu imaamuhumna wastahuna bow istaagin baabuljamaacaad ku gaari doontaayo sida haweenkao kale u bartamaha istaagaya rag wada qaawan oo badan weeye inay jamaaco ku tukadaan ayaa madluub ah oo sunno u ah ko maca daalika imaamka hore istaagi maaye dhexdoo u gelahaya marka masalaba cawradii sidaa aada u sifaynmaysa markii uu rukuuco ama sujuudo taasaa laga diidahaya dhexdow markay taagahaya iyagoo dhan hal saf ahay noqon hayaan tundabu ljamaacatu baa lilcuraati loo sameeye loo suneeyey kuwii qaawanaa wayaqifu wuuna istaagin imaamuhum imaamkoodu wastahum buu istaagin bartamahooda iyou istaagahaya waa inuu ciira dheh haddii la caariyo geliyo sawban maro laazimahu lqabuulu baa ku laazimahaya maraa la caariyo geliyey hoo maradaan baa lagu yidhi caariyo oo ii soo celi markaad ku tukato inaad aqbashaa widooba manna kuma jirto caariyo intaasa wax manaysiyo ood hadhow ka cabsato oo aad tidhahda armaa laygu manaystaa kuma jirto fain lam yaqbal haddaanu aqbalin oo wasallaa uu tukado curyaanan xaalo yakii qaawan lam tasix salaatuhu salaadii saasix mayso waa tacaddi wain wahabahu haddii uu hileeye marka marada iskaba qaada iyu ku yidhi lam yalzamhu lqabuulu qabuul kuma laazimin maradii waa lagu siiyey iska qaadaa lagu yidhi oo adinkaagaan qaawanaanta ku tukanhaya inaad aqbashaa waajib kuguma ahan intaad diiddo inaad qaawanaantaada isaga tukatay aad heli kartaa sababtu waxa weeye manadeedaa weyn caariyo oo ii soo celiya mano weyn maaha laakiin iska qaado waa mano weyn weliga adoo qaawan waataa wax kusiin jiro oo marada aan kusiin jirin hadhow inuu ku yidhaahda ma cusla kaasaa hadda way wahabow hadda manadu wax weeyo oo laga cararo sharciga wahabow hadda u hibeeyo lam yalzamhu qabuulu qabuul kuma laazimide wasabaqa waxaa soo hormaray fi tayamumi tayamum fiigiisa masaa'ilun baa ku soo hormaray oo fa yacuudu masalan ba misluhaaba haahunaa soo noqon meeshii biyihii haddii lagu hibeeyo iyo haddii lacagtooda lagu hibeeyey wixii masalan ba waxaad leedahay dalwiga haddii lagu hibeeyey haddii lacagtiisa lagu hibeeyey tafsiilkii saas ahaa oo qaybna lalahaa waa la ogol yahay qaybna aan lalahayn waa la ogol yahay oo kalaa meeshaan kusoo noqonhaya buu ku leeyahy waxa manada le iyo waxa aan manada lahayn iyo tii oo kale sabaqa fi tayamum masaa'ilun baa soo hormaray oo fa yacuudu masalaba miluha masaa-isha misalkeeda oo kalea haahunaa meeshaa kusoo noqon qaybta masalaba manada le iyo waxa aan manada lahayn sidii oo kale tafsiirkii oo kalea la samay baabu istiqbaali lqiblati dheh shuruudii baan kusoo jirnay dahaaradii baan soo marnay sadarulcawradii baan soo marnay istiqbaalkii weeye tanuna baabu istiqbaali lqiblati qiblada qaabilkeediiba uu baab yahay wye iyo waylaatinaf lisafari safarka masalan ba suna falashadiisii weligaaba labadaasaa lagu soo reebaa inta kale shardi bay u tahay inaad qiblada qaabisho salaatulkhawf baa timid salaatulkhawfku suurooyin badan bau leeyahay suuradii la odhan jiray iltixaamulxarmi haddii ay tahay kayfa amkanad u tukan adoo qiblo ujeeda iyo adigoon ujeedin iyo adoo ordahaya iyo adoo fadhiya iyo adoo forara kayfa amkana si alla siday kugu suuroobaysaad u tukanaysaa sunatu nafliguna waa saasoo musaafir baa tahay sawba maqsadihi iyo qofku u sunno falan meeshiisa asagoo u socda ayuu sunno falan hayaa marka raakib iyo waxaa loo kala qaadahayaa maashi haddaad maashi tahay waad soconaysaa horta qibladaad u jeesan allahu akbar baad dhihi oo salaaddii baad xidhan bis waad soconaysaa markaad faatixadii akri rukuucdii qibladaad usoo jeesan ictidaalkii waad socon sujuuddii qibladaad usoo jeesan juluuskii beelasatataynka ama iska raaci atashahudkii waad socon saasaad u qaybinaysaa markii aad tahay maashi haddaad masalanba tahay raakibna waxaa loo kala qaadi inay ku suuroobayso adiga oo wax fuushan istiqbaalkii iyo in kale waxaa lagu ohan doonaa taxarumka keliya qaabil sujuudda masalanba saasaa lagu ohan doonaayo waad gaari doontaa markaa muxuu yidhi ilaa fii shiddati lkhawfi maahe istiqbaalkii shardi bau salaada u yahay iyo wa nafli safari maahe oo falilmusaafiri musaafirkii atanafal baa usugnaaday sunna falasho raakiban xaaloo yahay kii socda wa maashiyan xaaloo raakiban xaaloo yahay kii fuushan oo sunno fasho wa maashiyan xaaloo yahay kii masalan ba socodhaya oo sunno fasho wa in ikhtasara safaru safarkiisu haba gaabnaado fa in kaana marka raakiban haddii uu yahay oo waamkana ay suuroobayso istiqbaalahu istiqbaaluhu baa suuroobin amkana ay suuroobayso istiqbaaluhu qiblada qaabilkiisu iyo wa itmaamu rukuuc ay u suuroobayso iyo wa itmaamu sujuudi sujuudda tamiiminteeda fii maxmilin hawdajka fiigiisa ou ku dhammaystiro ow fii safiinatin ou ku dhammaystiro lazimahu istiqbaalka iyo itmaamu sujuud iyo itmaamu rukuuca wujuubkaa raakibkii tafsiilkiisiiba ku galay fa in kaana raakiban hadduu yahay ninkii musaafirka ahaa ee socodka ku sunna falalhayey oo waamkana ay suuroobi istiqbaaluhu midkaan raakibkaa qaabilkiisi qiblada u qaabilo iyo wa itmaamu rukuuc ay u suuroobayso rukuucda dhammaystirkeedii iyo wa sujuud wa itmaamu sujuud ay u suuroobayso fii maxmilin hawdajka fiigiisii ku ku dhammaystiro hawtay rukuubkaa la saaraa waa aqal yaroo dhisan oo awrka dush waa aqal yaroo dhisan oo awrka dushiisa laga dhisaayo marka marbaad nooc buu u samaysan yahay mar buu sidii aqalkao kale yahayoo dushiisa aad iska hurdaayo waad ku istaagi kartaayoo meeshaad hartaad ugu jeesan kartaa marna waa wax yaroo kooraha ka dul dhisan marka markii hawdadku weyn yahay oo kii sidii aqalka u dhisnaa uu yahay oo aad dhinacaad rabta ugu jeesan karto istaaggii iyo qibladii ujeesadkeedii iyo rukuucdii iyo sujuuddii wixiiba ay masalaba suuroobayso haba istaagin laakiin istiqbaalkii baa kuu suuroobaya rukuucdii iyo sujuuddii baa kuu suuroobaya wujuub bay kugu noqonayaan wujuub bay kugu noqonayaan ilaa sunada markii horeba qiyaamkeedu wujuub ma ahayn fa in kaana raakib marka waa hawjaj buu ku jiraa ama dooni buu ku jiraa ama markab ha dooni iyo markabka way kuu suuroobayaan intoo dhan mararka aan badda aada u kacsanayn fain kaana raakiban markaa dow yahay oo waamkana u suuroobe istiqbaaluhu asaga qaabilkiisi qiblada u qaabilo iyo wa itmaamu rukuuc iyo wa itmaamu sujuud ay u suuroobe fii maxmilin bay ugu suuroobaysaa hawdajka fiigiisii ow fii safiinatin laazimahu maskuurkaasaa ku laazima ka tag wain lam yumkinu marka haddaanay u suuroobaynin intaan istiqbaal iyo itmaam uma suuroobahayo laazimahu istiqbaalu baa waajibahaya cinda taxarumi ow masalaba ou istiqbaalo faqado qura in sahula haddii laftiisu sahlan yahay marka intaan kuuma suuroobayso hawdaj kuma jirtida rakuub caadiyaha saarantao intaan kuuma suuroobahayo marka aad taxarumayso ood allahu akbar leedahay inaad qiblada qaabishaa wujuub kugu ah waa haddii taa lafteeda kuu suuroobayso ama taa lafteeda haddaanay kuu suuroobayn lafteedaa laga tegey markaa maxuu yidhi wain lam yumkinu haddaanu itmaamkaa iyo istiqbaal kuu suuroobayni laazimahu listiqbaalu baa laazimahaya cinda taxarumi aw qaabila qibladii faqadoo qura intaa hula istiqbaalku haddau sahlan yahay oo see ku sahlan yahay bian kaanat dahabadii waaqifatan waa inay tahay oo waamkana masalanba ay suuroobayso inxiraafuu jeedintiisa oo qiblada ujeediyo mada inxiraafuu dha asaga horta jeesadkiisa ayuu suuroobayso o taxriifuha iyada jeedinteedu ayuu suuroobayso bian kaanad waa inay tahay waaqifatan waamkana ayuu suuroobin asagii inxiraafu awkii waa taagan yahay inaad qiblada inta u jeesato allahu akbar tidhaahdo yaa kuu suuroobaysa aw taxriifuhaa masalaba yaa u suuroobahaya ayada jeedinteedii amkana u suuroobi taxriifuhaa jeedinteedi aw kaa bianka aw kaanad waxay ahaatay dhe saa'iratan mid socota taas oo masalanba sahlatan fudud walxaal zimaamuhaa hoggaankeeduna biyadahay biyadiha u yahay way soconaysaa laakiin waa mid hebel oo hoggaankan aad u hayso haddaad xagga u jeediso jeestaad riday kugu jeesanaysaa ayana inaad taxarumka jeediso yaa wujuub kugu noqon aw saa'iratan bay ahaatay hiyo masalaba midii oo daabada ahay taasoo masalaba sahlatan oo sahlan yacnaa hayina deh sahlatan oo hayina wa zamaamuhaa walxaal zimaamuhaa hoggaankeeduna biyadii u ku sugan yahay oo markaas inuu jeediyaa u suuroobayso intaa oo dhan taxarumka waxaa wujuub noqonaya inaad qiblada qaabisho ee wa in shaqa haddau dhibhaya marka jeedintaasaa dhibaysa biankaanad waa inay tahay casiratan weeye mid madax adag weeye oo jamuuxo ah oo amase maahee maqduuratanba weeye mid xidhiidhsan awrkalay ku xidhiidhsanta oo iyadu iskumaba talinayso fila markaas istiqbaalkii aad taxarurka qiblada la qaabishaa kuguma waajibin wayumi wa ishaaridhe ilaa maqsadihibow birukuucii u ishaaraya iyo wa sujuudihi way masalaba yajibu waxaana waajibahaya kawnuhu sujuudkaad ahaantiisii akfado mid hooseeyo u yahay min arukuuci yuumi wa ishaari wa yuumi u dheh wau ishaarahayaa ilaa maqsadihibow birukuucihi ishaari adoo meeshiisi adoo u socda meeshaadii ayaad rukuuci ishaaraysaa iyo wa bisujuudihina wau ishaarahaya adoo meeshiisi u socda wa yajibu waxaana waajibahaya kawnuhu sujuudka ahaantiisa akfado mid hooseeyo u yahay min arukuuci labadaba wada ishaaraysa soo maaha sujuudda hoos mari oo hoos usii laalaadi madax walaa yajibu ma waajibhayade gaayatu wuscihi ugu dambayntii gaadhsiinteedu ma waajibayso halka aad gaadhsiin karta sujuudda inaad gaadhsiiso shardi ma aha laakiin waa inaad rukuucdii ka hoosaysaa walaa yajibu ma waajibayso gaayatu wuscihi karitaankiisa dhammaystirkeedu ma waajibahayo walaa wadculjabhatina ma waajibayso calaa daabati wejigii inaad daabadda duldhigtaana kugu waajibi mayso falaw takalafahu marka gaayatulwuscigii iyo wadculjabhadii haddau isku kalifo jaazo wad ka banaanta kaas waa raakibkii maashigii halkaan ka soo gal walmaashi kii soconayay yarkacu wau rukuuci wayasjudu wau sujuudi cala alardi wau ku sujuudi rukuucda waada rukuuci sujuudan haradadaad ka sujuudi wayabshi wau soconhayaa fi lbaaqi inta kalena masalaba wau soconhaya qiblada intaad u jeedsato yaad rukuucaysaa qiblada intaad u jeedsato yaad sujuudaysaa way ku suuroobaysaa labaduba soo maaha ko xaalatulqiradii iyo xaalatu tashahuskana waa socon wayamshi fi lbaaqina waa socon wayushtaradu waxaa la shardiyaa alistiqbaalu baa la shardiyaa qaabilo fi lixraami xarmashada fiigeeda iyo wa fi rukuuci rukuuca fiigiisa iyo wa fi sujuudi aw qaabilo waxaa shardiya markaad xiranayso qibladaad u jeesan oo allahu akbar baad ohan waa socon rukuucdii baa la gaaray qibladaad usoo jeesanoo waad rukuuci ictidaalka waa socon haddaad rabto inkastoo kasiir yahay sujuudi baa la gaaray qibladaad usoo jeesanoo waad sujuudi saas weeye juluuska baynasidadanka isaga lama socon ayaa la yidhahda dee wuu yaryahay waanad fadhidaa haddaad intaad kacdo socoto isla markii fadhiiso oo sujuud waa dhib marka asaga qibladiisaad ujeedaysaa yushtaradu listiqbaalu baa la shardiyaa qiblada qaabilkeedii fi lixraami salaada sunnada ah ee socodka uu ku tukanhayo oo ku qaabilo iyo wa fi rukuuci rukuuci fiigiisa oo salaadaasi wa fi sujuud wa yushtaradu waxaa la shardiya dawaamu safarihi safarkiisa dawaamkiisaa shardiya wa luzuumi jihatin jiha laazim jihati maqsadihi miyaa maqsadkiisa jihadeeda jihadaha laazimkiisiina waa shardi ilaa ila alqiblati xagga qiblada inuu leexdo maane waxaa shardi ah salaada sunada ilaa ad ka dhamaynaysa inaadan nagaan waa shardi waxaa kaloo shardi ah jihada maqsadka inaadan ka weexan ilaa qiblada inaad u weecato maane xaggaa cadceed u dhacaad u socotid halkaagaad u soconaysaa beri uma leexan kartid ee koonfurna uma leexan kartid laakiin xagga qibladii waad u leexan kartaa oo kale matalan meelahaan qiblada ahayn maqsadkaaga ugama leexan kartid inta aad soconaysid markaasuu yidhi wa luzuumu jihati maqsadihiina waa shardi makaanu qasadkiisa jihadiisa laazimideeda socodkiisa uu laazimana waa shardi ilaa ila alqiblati inuu leexdo maahane xagga qiblada inuu leexdo maahane falow fain balaga haddau gaaro fii asnaa'ihaa salaadii sunnada ahayd ee socodka ku tukanaya dhexdeediibou manzilahu gaaray makaanu degi gurigiisii manzilkiisiibou gaaray ow maqsidahu makaanu qasadkiisiibou gaaray ow beladan bau gaaray magaalo kale wanawal iqaamata bihi buu ku niyow niyeystay iqaamo muhasanaa oo arbacatu ayaamin ah wajaba waxaa waajibaya itmaamuhaa salaadaas tamiimideeda birukuucin oo ku tamima iyo wa bisujuudin sujuud oo ku tamima iyo wa biistiqbaalin istiqbaal calal ardi xaalu ku sugan yahay oo ku tamimo ardada dusheeda ow calaa daabatin waaqifatin ama daaba taagan oo hawdajkiya oo rukuucdii iyo sujuuddii ay ku suuroobayso dusheeda xaaluu yahay marka waxaan nidhi safarka dawaamkiisaa shardi ah haddaad gurigaagii tagto ama gurigaagiiba maahani meeshii musaafirka aad ugu socotay baa tagtay ama magaalo kale markaad maraysa adiga oo weliba meel markaad maraysid adiga oo rabay meel ka fog ayaad iqaamo niyeysatay salaadaa inaad tamimto rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo istiqbaalkeedii qof muqiimaate yaa wujuub noqonaysa oo ardada dusheeda aad ku tamimto ama daabadu waaqifaa oo aan soconaynin oo rukuucii iyo sujuuddii iyo qiyaamkii aad samayn karayso saas weeye markaasuu yidhi qiyaamkaas asaga waxba shardi maane waa istiqbaalka waxaa la rabaa carabka hadda iga dafhaya qiyaam maaha ilaa waa salaad sunnae salaad waajiba maaha istiqbaalka weeye waxa shardiga fa in balaqa haddou gaaro fii asnaa'ihaa salaada dhexdeediibow manzilahu gaaray gurigiisiibau gaaray ow maqsidahubau gaaray makaanu qasadkiisii ow beladan bau gaaray magaalo kale wanawal iqaamatana waa niyeystay o bihi bi hadal beled kun ku nagaado magaalada inuu ku nagaadana waa niyeystay wajaba waxaa waajibhaya itmaamuha salaadaa dhamaystir dhamaystirkeedii birukuucin oo ku dhamaystiro iyo wa sujuudin wa bisujuudin oo ku dhamaystiro iyo wa biistiqbaalin istiqbaal daa'imahoo rukuuc iyo sujuud keliya aadan qaabilayne maca qiyaamka aad qaabilayso calal ardi ardada dusheeda xaalu ku sugan yahay u dhamaystiro ow calaa daabatin waaqifatin daabad waaqifaha dusheeda xaalu ku sugan yahay waman xadara alkacba dheh halkaa waxaad uga soo baxaysaa ninkii la odhan jiray musaafirkii masalaba ahaa musaafirkii ahaa mutanafilka ama raakibada ama maashiya halkaa uga soo bax shidatulkhawfkii labada salaadood buu istiqbaalkii kaaga soo reebay baabkeedii buu kugu dibdhigadoo baabu salaatilkhawf baad utegi doontaayoo iska badan oo xaggaas marka halkaan waxaad ka gelaysaa istiqbaalu qiblihii caadiga ahaa waman xadara alkacbata kacbada qofka xaadiray laazimahu markaa waxaa ku laazimahaya istiqbaalu cayniha caynteedii inaad qaabisho masjidkii kacbadaad oo kacbadii nafteedii baad joogtaa inaad caynteedii qaabisho yaa wujuub kuga ah warba ma laha kale aduu dhinac kasta uga soo jeeso ama bari uga soo jeeso ama koonfur ama waqooyi ama qoraxsi meeshaad kasta uga soo jeese inaad qaabishaa wujuub إيه فلو استقبل الحجر حجرة دي استقبل الحجرة قلدي هذا قابله أو خرج وابحي خرج وابحي دي بعد بدنه بقى عنها كبحي كعبدي لم تسح ما صحيته إلا أن يمتد أن يمتد إلى تاجناده صف صف بعيد أوفق في آخر المسجد الحرام بوتاجناده ولو قربوا هدو دوان لها ينا لخرج بعضهم أو كبح لها فإنه يسح للكل دما ويواسحده في بطا لازمه الاستقبال بقى واجبها يعنها مثل بقى قابله عين هذا استقبال عينها ساسوي لازمه وحا كل لازمه يستقبال عينها ذاتنا ذين قابله إيه فلو استقبل الحجرة استقبل حجرة إسماعيل أو خرج وابحي بعض بدنه بقى عنها كبحي تبلاد waa qaabilsanta laakiin markii adiga lagu kala qaybiyo qaybbaa banaanka ka jirto waad ku dhowdahay kacbadaad ku dhowdahay qaabilkaagu ma dhammaystirnee qaybbaa ka baxsan kacbada jirkaagaa lam tasix ma ansaxayso dha salaadiisa baxsanaantaas aad ka baxsan tahay salaadaada ahu ma ma ansaxayso ilaa an yamtada buu yidhi inuu taagnaado safun baciidun saf fog في آخر المسجد مساجد كمثلا دم آخر كيسة دمبه إنو تاقنادو ولو قربوا هدين دمادان دوادانا قربوا هدين دوادان لخرج بعضهم أو بحرها فإنه يصح وهو أنسحايا للكل فإنه سماه أو فإنه مثلا با يصح وهو أنسحنه للكل استقبال كاسب لما أنتم وهو أنسحايا وهو كلية شيء وعلى إلى ذا كلما مر أنا مركو فوق هذا بقى زاد استقباله بقى اللي هذا استقبال كيس وزيادة هذا من كان مركو كله يعي أنا لو جهود الجنة أنا مركا قابله أنا دين عن رجعتها كنا دين عن عد كلو قابله استمر جد كان هذا واقع وايد وياه أنا قابل سن أبو هل كان هذا قفر يستنين حاجة قابل ما يستوى كبحي كان كان هذا حاجة قفر يستوى كبحي ولا فوق مركا هل كان صار دقيقة adna waa qaabil adna waa qaabil mar alla markii lasoo fogayaba qaabilkiisu wuu si badan waa sidaan hadda kacbada marka haddeer halkii aanan joogno oo kale haddii saf dheer oo ilaa bambaato u ishaysto halkaan aanu wada jeedno waa wada qaabilsan laakiin haddaan kacbada ku dhownahay saf dheer inuu isku wareejiyo maahane saas ku wada qaabili mahayo annagoo kacbada ku dhow marka wuxuu ku leeyahay masaajidka banaa aakhirkiisa damba ka baxsan haddii saf dheer istaago oo hadda anagu meeshan joogno kale uma noqon karaa saf dheer hadduu istaago waa saxiix hadday u soo dhowaan lahaayeenna qaarkood baa ka bixi lahaa kacbada laakiin fogaantaas yaa istiqbaalka u samaynaysa saas markaa